haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno horumarka ilaa iminka laga sameeyey jadwalka doorashooyinka dadban ee sagaal iyo labaatankii juun ay soo saareen golaha wadatashiga doorashooyinka qaabka ay faragelin uga marnaan karaan guddiyada doorashooyinka ee u xil saaran howlaha doorashada iyo ugu dambayntii sida looga baaqsan karo wixii caqabada ee ku iman kara hanaanka geedi socodka doorashooyinka dalka barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho cabdulaahi maxamed aadan salaamullaah oo guddoomiye u ah dallad ay ku midaysan yihiin qurbo joogta dalka ku soo laabatay wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubbad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo cabdulaahi mahdi sidee u aragtaa howlaha dhaqdhaqaaqa doorashooyinka ee haatan socda maxaase horumar ah oo ilaa iminka laga sameeyey jadwalka doorashada ee sagaal iyo labaatankii juun ay soo saareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waad mahadsan tahay xasan runtii doorashada hadda sida muuqata guddigii way isdoorteen guddooni ayay samaysteen ilaa haatan kolle meel fiican ay maraysaa laakiin waxaa muuqanaysa inaan waktigii loogu talagalay aysan waxba ku qabsoomi karin sida hadda ay u muuqanayso waxaa kaloo wararka la sheegayay in jadwal kale ay samayn doonaan guddiga doorashada hadda oo guddoonka samaystay inay iyaguna jadwal kale cusub samayn doonaan guddiga heer federaal oo hadda doortay guddoon ciro ayaa micnaha waxaa laga yaabaa in iyagu mar kale ay jadwal cusub ay soo saaraan oo doorashada quseeya maadaama hadda daradan un ay doorteen guddoomiyihii marka waxaan isleenayahay inaysan ku qabsoomi doon waqti loogu talagalay oo ahaa jadwalka jadwalkan jadwalka ka horey oo ahaa lixdan beri in markii hore ay qabteen maamul goboleedka kadibna ay soo saareen boqol casho inay ku doorashado dhanba ay ku dhici doonto laakiin waxaa shaki badan ka abuurmaysaa inaysan doorashado waqtigaa aysan kuwada dhici doonin waxaana la dhihi karaa doorasho maalinta ugu horeyso aqalka sare la aado aqalka sare u bilowdo doorasho intaa inta ka horeysa lama saadaalin karo laakiin ilaa ay ka bilaabato aqalka sare ay bilowdo markaas ay waddanka doorasho sax aadi karayaan waa mahadsan tahay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah maxaa ilaa hadda horumar la sameeyey siday wax u socdaan aragtidaada bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan ku raacsanahay saaxiibkii cabdulaahi in uu sida u sheegay in hawshu ay culays leedahay oo runtii doorashadu u diyaargarowgeeda runtii muddo badan ay soo jiitantay dabcan culays waa yeelanaysaa laakiin waxaan isleeyahay muddadan hadda la qabtay si walba ay noqotaba dadaalka hadda socdo durbadiba in guddiyadii la doortay guddoomiyihii ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka qarankaan weliba ka hadlaynaa federaalka heer federaal waa la doortay haddii ilaahay kuu roon yahay mataqaana traininkoodii waa loo dhamaystiray waxay geli doonaan marka shaqadii bay bilaabi doonaan marka goordhow waxaa muuqata marka soo faar shaqada inay socoto siduu prime ministerka u sheegayna shaqadan inay waktigeeda ku qabsoonto loo qorsheeyey marka waxaan isleeyahay runtii dhaqaaqeeda hadda waa waxaan dhihi karnaa boqol kiiba siddeetan waa wanaagsantahy aan siiyo wasiir maxamed mukhtaar waad mahadsan tahay xasan runtii waa salaamullahi waa siduu u taabtay guddiyadii in tababar la siiyo guddiyadii inay doorasho ay doortaan maamulkooda waa tallaabooyinka hadda la qaaday sidoo kale booqashada hadda prime ministerka uu kismaayo ku joogo oo uu qayb ka yahay xalinta arrimaha gedo kale waa tusaalooyinka laga soo qaadan karo waxqabadyada ay guddiyadaan sheegan karaan laakiin doorashooyinkan waxaad u malaysaa inay wax badan la wadaagaan doorashooyinka laba kun iyo lix tobankii waxaan xusuusanaa guddigii doorashada ee cumar dhiga uu madaxda u ahaa in uu toddobadii agost sheegay in ay soomaaliya doorashada madaxweynaha ka dhici doonto toddobadii agost laba kun iyo lix tobankii uu sheegay soddonka oktoobar laba kun iyo lix tobankii ay ka dhici doonto balse nasiib darra maysa dhicin markii haddana dib loo gaaray sebtembar lix labaatankeedii dadkii soomaalida uu kusoo laabtay wuxuu yidhi doorashada dib ayay u dhacaysaa muddo bil ah marka taariikhda uu haddana qabtay waxay soddonkii novembar adi isku soo duuba doorashadii waxay dhacday sideedii februari laba kun iyo toddobiyo tobankii haddana sidoo kale sida uu sheegay mahdi macnaha guddiga odayaasha guddiga wada tashiga markii hore waxay yidhahdeen doorashada gebigeeda waa inaan ku qabanno lixdan casho gudaheeda markii la marayay labaatyo toddobadii may balse markii la soo gaaray labaatan iyo sagaalkii juun way soo laabteen oo waxay dhaheen waxaan u baahnaa boqol casho cusub marka haddana qarsoodi maaha in wakhti kaleo dheeraada loo baahan doono laakiin sawirka guudaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan umbadhigo macnaa markaad fiiriso dowladdii uu madaxweyne ka ahaa xasan sheekh doorashadii iyo maamulkiisii wuxuu kusoo gabagabooday afar sano iyo afar bilood iyo sagaal labaatan casho oo shalay ku aadanayd laakiin nasiib daro madaxweyne farmaajo wakhtigiisii iyo doorashadiisii afartii sano iyo afartii bilood iyo sagaal labaatanka casho uu la wadaaga xasan sheekh shalay ayay ku ekeed laakiin haddaan isweydiinaynaa goormay dhici doontaa ma saddex bilood kale ku darsan doona ma afar bilood kale ku darsan doona ma lix bilood ku darsan doona marka meeshaas waa meesha uu gaabiska ka jiro waa mahadsantahay ansiyo daqare
bismillahi raxmaan raxiim waxaan la qabaa saaxiibaday siday sheegeen kulligood waxaa weeye olready way bilaabatay qeyb ka mid ah fulintii wixii lagu ballamay oo gudiyadii guddigii guddoomiyaha guddiga reer federaal waa la doortay waxaana u malaynayaa anigu ka cabdiraxmaan ahaan sida hadda maxamed abuukar uu sheegaya wasiirka waxaan inagu caado u leenahay mar kasta go-aanada aan gaarno ama heshiisyada aan gaarno inta badan inayna fulinin oo dib nooga dhacaan wax waa bilowdeen dabcan waxaana u malaynayaa sida hadda ii muuqata inay dibudhac kale u imaan doona sababtuna waxay tahay hadda waxaa la gaaray waa agreementigii waa political agreementigii doorashada lagu geli lahaa laakiin wixii farsamo ahayd oo dhan waxa hadda laga haya waxa weeye un doorashada guddiga heer federaal madaxdiisa waxaa dhimanaan karta doorashooyinka iyo farsamadii guddiyada heer dowlad goboleed marka waxaan isleeyahay doorashada way dhici doontaa laakiin waxaa laga yaabaa timekii la qabtay in ay ku darsamaan waa waxaan soo aragnay welina way taagan tahay waxyaaba soo laabtay oo question mark fara badan saaran yihiinna way jirtaa laakiin waxaan rajaynaynaa waxay tahay intii sidii lagu ballamay inay wax kasta u dhacaan wixii soo baxana in durbaba la xaliyo oo aysan ugu sii jiitabin intaas way muhiimadda waa mahadsantahay cabdullaahi mahdi waa kuu soo laaban doonaa laakiin aan weydiiyo salaamullah saddex iyo labaatanka bishan aynu ku jirno ayaa jadwalka doorashooyinka lagu sheegay in lagu diyaarin doono goobaha ay codbixintu ka dhacayso marka muddadaas ay sheegeen oo saddex iyo labaatanka bisha hadda aan ku jirno ah ma lagu diyaarin karaa goobaha codbixintu ay ka dhici lahayd marka la eego caqabadaha ka jira qaar ka mida deegaan doorashooyinka dalka bismillaah marka hore waa mahadsantahay xasan kaafi waxaan isleeyahay haddaan u gudbo jawaabta saddex iyo labaatanka bisha waxaa ka dhiman maanta waa sagaal i think maanta inay eight tahay bisha waxaa ka dhiman afar iyo toban beri afar iyo toban beri shan iyo toban beri baa ka dhiman shan iyo tobankaa maalmood haddii loo qaybiyo loo qaybiyo deegaan doorashooyinka meelaha ay ka dhacayaan min laba maalmood la siiyo meel walba kuma filan karto laakiin guddiga doorashooyinka carcartooda iyo dadaalkooda markii aad fiiriso iyo u diyaargarowga xataa maamul goboleedyada intooda badan inay diyaar yihiin meelaha caqabadooyinka ay ka jiraan waa laba meelood laakiin inta kale olmos waa iska diyaar ani waxaan isleeyahay labadaas meeloodna waa la xalin doonaa muddadaas ka hore xal baa laga gaaray within week time inay soo dhammaan doonto hiiraan iyo iyo mataqaanaa iyo meesha la yidhaahdo garbaari khaasatan gado problemka laga sheego labadaba inay soo xalismaan baa aada loo rajaynaya soomaaliduna aad bay maaragtay hadda ugu maaragtay ilfuran tahay inba arrintaas solutionkeeda la gaaro marka waxaan isleeyahay haddii aanan culays kaloo ziyaadada soo bixin caqabaduna ay tahay labadaas meelood inta kale waxba kama jiraane waxaan isleeyahay muddadaasi hadday u badato asbuuc baa ku siyaadi karaan isleeyahay oo toddoba ilaa soddonka bisha julaay waa ku soo uruuri asbuuc baa ku siyaadi karaan isleeyahay lacalaba hadday dhacdo lakin waxaan isleeyahay muddadaas waa logic waa tahay wasiir maxamed mukhtaar saddex iyo labaatanka bishan goobaha codbixinta ma lagu diyaarin karaa waxaa soo horeeya waa aqalka sare aqalka sarena waxa uu ka bilaaban doonaa caasimada caasimadaha dowlad goboleedyada hadda ama ha noqdaan kuwa kumeelgaarka ama kuwa rasmiga ayuu ka bilaaban doonaa laakiin cilada meesha ay ka imaanayso ma filaayo in ay cilada weyn ka imaanayso dowlad goboleedyada in baarlamaankooda ay u codeeyaan aqalka sare laakiin waxay ka imaanaysaa waxay tahay marka lasoo gaaro somalilan dadka dooranayo hadda kadib waa in lagu heshiiye macnaha ila maadaama aanay lahayn baarlamaan laisku waafaqsan yahay oo lasoo doorta aanay lahayn gobolka banaadir waa ay dadka u codeynaya oo aqalkiisa sare macnaha dadka reer banaadiga manaa sanadka dadka u gelay so marka meelahaas waa meelaha culayska faraha badan ka imaanayo laakiin markay noqoto puntland ama garowe kale ay noqoto ama ay noqoto hirshabelle baarlamaankooda waxaan filayaa saddex labaatanka inuu ku bilaaban karo laakiin midda ah aqalka hoose taas waa kasii dhibaantaa mana filaya ayada saddex labaatanka wax laga hadlay inay tahay so marka hore waxaa la filaya aqalka sare inuu soo dhammaado ogowow macnaha waxaan xasuusanaa laba kun iyo lix tobankii doorashada aqalka sare waxaa ugu horreysay galmudug ugu horreysay waxay dooratay lix iyo tobankii oktoobar somalilandna ugu dambeysay todobadii februaayo laba kun iyo toddobiyo tobankii soo gabagabowday soo marka jiitankaasi dheer meesha waxaa laga yaabaa inuu suuragal yahay laakiin waxaa suuragala in dowlad goboleedyada qaarkood ay bilaabaan laakiin banaadir iyo somaliland cirowska ku badanaa ka imaanaya mana fiilaya saddexdaadka inay bilaabanayaan brofesor dhubad haddii aan ku siiyo isla su-aashan saddex iyo labaatanka bishan ma lagu diyaarin karaa dhammaan goobaha codbixintu ay ka dhacayso ha waa lagu diyaarin karaa wax dhib badan maaha taa iyada ah aqalka sarena ma dhibadno problemka wuxuu ka imaan doonaa aqalka hoose waxaad ogtahay kursi kasta waxaa ku baratabi doonaa saddex afar shan xildhibaan xildhibaan kastana wuxuu rabaa ergada dooranaysa inuu asagu soo xusho runtii cashiradii aan ka baranay kii ayay ka mid ahayd waxaan isleeahay caqabada ugu badan in la xaliyo loo baahan yahay ama guddiga doorashooyinku ay ka diyaargaroobaan ama xafiiska prime ministerku waxay noqon doontaa habka erga xulistu inay noqoto hab mataqaanaa free and fair ah oo dabcan dadka candidate qofka candidateka inuusan asagu markaa xulanin dad madax bannaan ay ergada soo xulaan and then markaa dadku ku tartamaan marka waxaan isleeyahay anugu waxaan kaloo dhanba guddiyada wax soo xulhaya farsamadu ma dhibadna goobaha diyaarinta doorashooyinku ma dhibadna doorashada aqalka sare ma dhibadna oo madaxda waxaa dooranaya baarlamaanka waxaana soo qorhaya xubnaha musharaxiinta noqon kara madaxweynaha gobolka waa political nominated waa iska magacabid oo siyaasadeed camal laakiin culaysku wuxuu ka imaan doonaa ergada howlaheeda iyo baratanka baarlamaanka xubnaha baarlamaanka candidateska marka taas markaa waxaan u malaynayaa inay suurtagal tahay halkii ay ahayd in mataqaanaa bishan julaay agasto sebtember october inaa lagu soo gabagabeeya ahayd madaxweynaha doorashadiisa waxaan ka baqayaa xulistaas iyo arrimaha ergooyinka iyo aqalka hoose in octoberna la gaadho waa mahadsan tahay cabdulaahi mahadi dhabtii ani waxaan qabaa aragti ka duwan midaas oo ah horta sida saaxiibadayba sheegeen marka hore in aqalka sare oo isagu lagu dooranayo caasimadaha maamul goboleedka horta in kaas la guda galo qodobkan arrintan culaysman badan ayay yeelanaysaa oo ah in laba laba magaalo in oo deegaan laga dhigo doorashooyinka taas waxaan anigu isleeyahay in kulley ay culays dhali doonto sababta ugu weyn waxay tahay arrinta gedo oo kale haddaan lagu heshiin marka taas marka dambe akhirka dambe aan aragtida aan qabo waxay tahay in la laali doono laba goobood oo hal goob isugu soo aruuri doonaan taas oo aragtida aan qabo aniga oo deegaan doorashada meesha laba ay ka tahay inay hal isku soo aruuri doonto sababta waxay tahay markaa ka hadlaysa baraawo kale amni ahaan inaan la tegi karin arrinta gedo oo taagan arrinta hirshabelle laftirkeeda oon ognahay inay culayskeeda leedahay marka ragga maamul goboleedyadu maadaama iyagoo aysan weli guddiga arrimaha doorashooyinka ay faraha ay qayb ka yihiin iyo ra-iisul wasaaruhu laakiin muhiimaddu waxay tahay dalka horta inuu doorasho wajaho oo doorashada ay bilaabato aqalka sare bilowdo marka aqalka sare bilowdo ayuunbaa aqalka hoose wax laga dhihi karaan isleeyahay wasiir maxamed mukhtaar waxaa jira guddi dib u heshiisiina oo loo saaray arrimaha muranka gobolka gede ka taagan kuwaasi oo iminka howlahooda ku guda jira haddaba guddigaasi ma ku filan yihiin dhammaynta khilaafaadka halkaasi ka jira si halkaasi ay doorashooyin uga dhacaan aragtidaada runtii farqiga u dhexeeya gedo iyo kismaayo ma filaya in farqigooda siyaasadeedu waa weyn laleeyahy haddaa la xalinaa waxa la xalinaa waxay tahay see doorasho raalli laysaga yaha laga qabto taa marka haddii ay doodda ay keliya tahay waxaan filaya labada dhinacba diyaar ayay u yihiin inay xaliyaan wakhtigaasna uu ku filan yahay brimisterkan waxaan filayaa hadda kismaayo wuu joogaa sidoo kale gedin wuu tegi doonaa horudhacan wuxuu u yahay ama uu ka odaynan doonaa in arrintaas la isla qaato marka taa waxaan aaminsanahay inay suuradgal tahay laakiin haddii laga hadlayo farqiga u dhexeeyo siyaasadeed ee meesha ka jiro kaa wuxuu u baahnaan doonaa in dowladda cusub ay xaliso ama wakhti dheer ayuu baahnaanaa waana in laga madax bannaaneeyo arrintan doorashada runtii guddigan sidaa hadaata aan sheegaba laba arrinaa oad u malaysaa inay isdul saaran tahay arrinta ah federaalka jubbaland macnaha sidey maamulkeeda noqonaa see loo wada yeelanaa waa arrin u baahan muddo dheer sal dheer dad badan ay ka wada qayb qaataan haddii la yidhaha taa ha lagu xiro marka arrinta doorashooyinka waxaa laga yaabaa suuragal ah in laba sano kale loo baahdo ayaa suuragala marka si aanay wadankii dhan aanay ugu noqon arin hostage ama macnaha ay u afduuban tahay gada keliya aan u noqon ayaa la kala qaaday oo la yidhi okay bal horta aan ku heshiino arrinta doorashooyinka aan ayada wada qabsanno xildhibaanada laga soo dooranayo gedaha laga soo doorto xildhibaanada laga soo dooranayo kismaayaha laga soo doorto markaa kadib aan u soo jeesanno colaadaha ka jira iyo waxyaabaha la kala tabanayo jubbooyinka ogowo arrintan maaha arrin shalay soo bilaabato maaha farqigan arrinta jubbooyinka muddo dheer ayay soo jiitamaysa marka xalkeedan wuxuu u baahan yahay xal dheer haye rofesor dhubad mushkilada taalla jubbaland tobankii sanee taala lasoo dhaafay hadda lagama hadli karo hadda waxaa laga hadli karaa doorashadii dadbanayd ee corruptionka ahayd ma lagu soo heshiin karaa qaanuunka dastuurkeena wuxuu qabaa doorasho dadweyne iyo axsaab qaran oo ku baratama taas lama samaynin soomaaliya labaatan sane ku guuldareysatay doorashadan dadbani hadda la- la- la go-aamiyey waxaa garwadeen ka ah oo runtii eh, managementga u haya prime ministerka guddiga ma- la magacaabana waa tala eh, xafiiska prime minister ka timid waxaan u malaynayaa eh, arrintan eh, gado waxay u baahan tahay inuu prime minister ku dhex jiro maadaama uu maaragtay eh, isagu dadka dhan oo hadda u yahay garsoore eh, haday tahay kuwa maaragtay maxaafidka lagu sheego haday tahay kuwa macaaradka lagu sheego marka waxaan isleeyahay eh, guddigii la magacaabayna shaqadiisu qabsanayaa kor joogtayntana waxaa laga rabaa prime ministerka anu waxaan u malaynaya arrinta gado inaysan dhibaato aad u fara badan keeni karin waxaa mus- si khaasa mas-uul oga ah arrinta gado iyo meelaha kale laisku haysta iyo qabashada doorashada prime ministerka prime ministerkana waajibaadka eh, qof gudan kara inuu yahay baan u malaynaya waa mahadsan tahay Eh, cabdulaahi mahdi isla arrintan gado Ee, aragtideedu waxay tahay horta sida loo wajaho ama loo abaaro in xalkaas ee, laga gaaro ayay ku xiran tahay oo daacadda looga noqdo inay dhab ahaanta u baahan tahay wakhti dheer xalli- lagu xalliyo ee, isdiidka iyo is-ogolaansho la-aanta ka jirta ee, jubbaland oo gaar ahaan arrinta gedo Ee, laakiin markay timaado wakhtigan xaaladda taagan in doorashada loo gudbo ee, waan qabaa oo waa dhig joojin ma ahane xal lama dhihi karo oo in problemka markaa jira looga gudbo oo shuruudaha waxaa ka mid ah in ciidamo amisoma la geeyo oo ilaaliyo goobaha maxaa la yidhaahdaa ay ka dhici doonto doorashada gaar ahaan ee, maga- magaalooyin kale lama sheegi lakiin gaar ahaan arrinta gedo ee, ayay ka mid tahay shuruudaha ay ku jirtaa marka haddii heshiis laga gaaro oo waxyaaba la isku haysta waxaa kamid ah guddoomiyaha waxyaaba badanaa jira laakiin si ku meel gaar ah haddii oo raalli looga wada yahay oo amniga aysan doorashadu marka aysan noqonayn mid dad gaara ama shakhsiyaad gaara loogu shubaayo eh, waan qabaa in xal laga gaari karo oo kolley qeybaha ishaya eh, haddii ay ogsooyin waddankii inuu doorasho aaday siduu wasiirkuba yiri uma baahna in maanta soomaaliya ay u xanibnaato hal deegaan doorasho Eh, iyadoo laftirkeeda haddii ay adkaatana waxaa dhici doonta sidaan horeba u sheegay in deegaan doorashooyinku ay micnaha ay hal isugu soo aruuri doonaan saas ayaan qabaa salaamullaah guddiga dib u heshiisiinta ee arrinta gado loo xilsaaray ma ku filan yihiin dhammaystirka khilaafka taagan mise sida siyaasiyiinta qaar ay qabaan waxaa loo baahan yahay in lagu kabo odayaal dhaqameedyo ka socda dhinacyada ishaya aad baa mahadsanta xasan kaafi Eh, keli waxaad moodaa sida dadku qaar ay ka dhawaajinayeen ay ku habboonaan lahayd in lagu kordhiyo dad dhaqankii arrimaha noocaas ku xeel dheer ani waxaan isleeyahayba dhinaca kale haddaan si kale u qiimeeyo dhaqanku problemka maanta soomaaliga ka taagan dhaqanka odayaasha dhaqanka qeybay ka yihiin oo part problemkay qeyb ka yihiin almost forty percent dhaqan problemka maanta soomaaliya haysto dhaqanka odayaasha dhaqanka soomaaliyada qeyb ka ah and everyone knows that so marka ma arko in lagu biiriyo oday dhaqan haddii ay wax xalinayaan horey u xalin lahaayeen waxaan qabaa guddigaas inay ku filan yihiin waxaana qabaa inay soo gebagabayn doonaan qaybta dhaqankana ma taagna hadda qayb siyaasadeed iyo maamul bay taagan tahay dadka loo xulina waa dad eh, loo arkay inay ku habboon yihiin si soomaaliyeysan oo dheelitiran oo qaab goboleed u dheelitiran eh, loogu xulay waxaan isleeyahay howshaas inay fududaan doonto sida saaxiibada ay u sheegeen wasiirkan ugu horreeyey Eh, waxaan isleeyahay meesha la abbaarayo waxa weeye ha lagu heshiiyey xubnahaas xildhibaanada soo baxayo wixii problem kaloo hoos loo degayana wakhtigeeda ha la siiyo saasay ku habboonaanaysaa saasayna noqonaysaa saasaan qabaa dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno tallaabooyinka wax ka oolka ah ee ilaa iyo iminka laga sameeyey arrimaha doorashooyinka baaxadda howlaha dhiman iyo nidaamka looga gudbi karo wixii dib u dhac ah ee ku iman kara doorashada waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo guddoomiye u ah dallad ay ku midaysan yihiin qurbo joogta dalka ku soo laabatay wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo ugu dambayntii brofeor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubbad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed aan u soo laabta barnaamijka shan iyo tobanka juulaay ilaa tobanka ogosto ayaa la shaaciyey in lagu soo xilo ergooyinkii dooran lahaa xildhibaanada golaha shacabka haddaba qaab noocee ah ayaa ergooyinkaasi loo soo xilayaa aan siiyo brofesor dhubad Eh, anigu ka cabdiraxmaan ahaan waxaan qabaa culayska ugu badan ee aan wajahayno waa erga soo xulista Eh, sababta waxay tahay meeshii waxaa ku hardamaya eh, mataqaanaa dad kun ku dhow oo musharax- eh, musharaxiin oo xildhibaan u tartamaya wixiina doorasho xor iyo xalaala ma aha waa doorasho dadban Eh, soo xulista markaa eh, sida hadaayaba aan sheegay waxay ku habboon tahay ergada soo xulisteedu oon kula talinaa guddiga soo xulista iyo guddiga farsamada kula talinayna candidatyada ama musharaxiintu inay waxba soo xulanin dad madax bannaan in ay soo xulaan farsamadan waxaa iskale guddiga doorashooyinka kadibna markii ergadaa la helo in ay ku tartamaan musharaxiintu taasi waa talada koobaad midda kale iyadna in laga hadlay oo loo baahanya waxay tahay for example jufo maadaama wixii uu yahay doorasho dadban oo doorasho qabiileed ay tahay doorasho qaran jirin jufadii leh afar xildhibaan ma afar boqol oo qof baa u dooranaysa oo yani kursi kasta boqol qof miyaa saaran mise hal boqol oo la keenay baa wixii ku lalaabanaysa because waxaan ognahay security-ga waxbaa laga sheegay oo security xuma meelaha qaar suurtagal ah waxaa suurtagal ah xagga maaliyadda dhaqaalihii lagu maanaj garayn lahaa doorashada in ilaa haddeer la helay ma hubo marka habka waxyaabahaasoo dhan waa detailska runtii su-aalaha in laga jawaaba loo baahan yahay weeyo waa sababtaan u lahay waxaa laga yaabaa soo xulista aqalka hoose inay qaadato october ilaa november december ba xitaa mararka qaar ka baqayaa because haddii ay dhacdo wixii labada kun iyo lix iyo tobanka dhacay waa corruptionkii oo markaa lalaba jibaaray noqonaysaa waxaan goobjoog u ahayn dabcan qof intuu erga soo xushay oo meel ku xariistay qofkii la tartami lahaa markuu salaada aaday khudbadda in laga boobay waxaan goobjoog u ahayn ergo qof doortay markuu beeshoodii ka aamin baxay ergo beelo kale soo xushay oy gacanta u taagaan ayagoo konton qofa waxyaabaha dhacay ahayd ma wixii oo kalea dhici doona ma transparencyga iyo iyo xagga cadaaladda loo dhowaan doona oo ma wallahi su-aalo badan baa ku xeeran culays badanna wuu jira marka waxaan leeyahay allahuma laa sahla ilaa ma jacaltahu sahla fajcal umurana sahlan yaa qadru raxmaan taasaan leeyahay waa mahadsantahay waayahay ansiyo cabdulaahi mahdi qaab noocee ah ayaa ergadaasi loo soo xulayaa maxaa dhibaato ah oo ku xeeran soo xulisteedu dhamaantii dhibaato weyn ayaa ku xeeran dhibaatadan waxaa ka mid a sida beelaha qaarkood beelo waxaa jira oo beelaha qaarkood waxay noqonaysaa inay si siman wax u qaybsadaan laakiin waxaa dhacaysa meelaha qaar ama xildhibaanada qaar sidoo uu profesorkuba sheegay inay dad gaara qoran doonaan ergooyinka ayagoo nabadoonkooda geysanaya ayagoo bulshadooda rayidka geysanaya ayagoo wax walba samaysan karaya marka horta culays badan baa ka imaan doona markii sixteenkii maanta la yidhahdana dadku maanta baraarugii iyo kawarqabkii iyo danayntii siyaasadda iyo bulshadii oo maanta aada u baraarugsan oo runtii dagaal culus oo kala dhexeeyo qabaa'iladii nimankii matelayey ama dadkii matelayey inaysan matalaad saxa ku haysan waxaa muuqanaysa afar sano kadib inay soo baraarugeen markii kursiga waqtiga ka dhammaaday inay maanta rabaan in beelihii ay dib usoo yani u xodxotaan marka sida horena way u dhacday inay raggii xildhibaanada soo noqday badankoodu ay marka hore ergada gacantooda kusoo qorteen marka tan horta way ka duwanaan doontaa beelaha qaarna way culays baa ka imaan doona oo dad aan xataa u dhalan reerahaas ayaa la qoran doonaa beelaha oo dadkoodu majority meelaha ay ku badan yihiinna ma dhici doonto in yani waxaa dhici doona lakin waxaa iyada laftirkeeda jiri doona in nabadoonka iyo qof walba qofku u arko inuu isaga uu iska dhex arko inuu hebel u codayn karayo inuu nabadoonkiisa uu la hoos galo lacag ama wax yidhaahdo hebel ayaa aniga feefar garanaya inuu reer hebel ka soo baxo marka runtii caqabad aad u baahsan waayo ergada laftirkeeda dad hadda waxay u dhiganayaan guglo oo u baahanba ergadia waxay noqotayba wax kale oo in ergada la helo ayaaba shaqo kale ah marka runtii caqabad oo culayskeeda aada u weyn yahay waaye una baahan in xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka iyo bulshada rayidkuba inay arrintaa runtii ay ka yeeshaan xal cad oo muuqdo transparent inay noqotaan jeclaan lahayn cabdulaahi maxamed aadan qaabka ergada loo soo xulayo iyo cidda soo xulaysa haddii aad ka hadasho mar haddii ergadu ay yihiin erga aan ama soo xulistu mar haddaanay ahayn soo xulis soomaaliyaysan oo qaramaysan oo transparency leh oo qof iyo cod aanan ku imaanayn oo ay nuxurka meesha yaallo oo dhan u yahay soo xulid qabiileed waxaan shaki ku jirin siduu cabdulaahi mahad u sheegay iska qabsi inuu ka imaanayo waxaan shaki ku jirin meeshaas in shaqa abuur laga dhex doonan doono oy dad danaynayaan inay xoogaa ay ka helaan maaragtay xoogaa incentive inay ka helaan oo ay ma garanaysaa ay nolol maalmeedkooda meesha ka doontaan dadka qaar oo u tartamaan naftooda ergadii nafteeda xataa inay competition u gasho dhici karto markii lagu sii daro taas waxay sii abuureysaa isnacayb beeshii markaasi wax soo xulinaysa dhexdeeda isreexreexid fara badan iyo kala iibsi codadkaasi waa hawl aada u dheer oo balaaran ballaaran karto muddada la sheegayana ani u malayn maayo aragtideeda inay noqon doonto muddo sax ah oo ku filnaan doonto haye maxamed mukhtaar runtii xasan waxaan filaynaa guddigan hadda doorashada loo xilsaaray inay diyaarinayaan habraac sheegaya qaabka lagu soo xulayo marka markay faafiyaan ayaan horta runtii dhihi karnaa macnaha waa gaabisa ku jiro waxbaa ka dhiman waxaasa dhihi karnaa laakiin ma filaya ayadoo aanay shaacinin habraaci loo marayay in doorasho la aadi doono soo marka horta guddiga aan ka warsugno laakiin sawirka guud hadda noo muuqda waxay tahay laba culeysaa muuqda horta midda koowaad waxaa la yidhi waa boqol iyo kow qof oo la rabo soddon inay noqoto haween labaatan boqolkiiba ay noqotaan dhalinyaro maxay kontonna noocaas ah qofka haddii hal qof hataa soo xulayo inuu tiradaas isla helo boqol iyo kowdii ayaa horta shaqaa laftigeeda taasna marka waxaa sii dheer marka waxaa danaynaya boqol iyo kowda oo ma saameyn raba inay ku yeeshaan dowlad goboleedyadii guddigii doorashada laftigiisii qabiilkii laftigiisii macnaha bulshada rayidka macnaha qolo fara badan ayaa rabta inay noqdaan xubnahaasi laftigooda inay saameyn yeeshaan maanaa sida hore looga dhawaajiyey dad baa isku dayi doona inay ayaga liisya keenaan marka intaasoo liis marka la keeno oo haddana laleeyaha qoondooyinkiina hala ilaaliyo ma aha arrin sahlan mana filaya arrin bil ku dhammaanaysa inay tahay cabdulaahi mahdi haddii aan ku imaado rajo intee la eg ayaa laga qabaa guddiyada doorashooyinka inay u madax bannaanaadaan howlahooda arrimaha doorashooyinka mase dhici kartaa in guddiyada laftooda ay faragelin ku sameeyaan ergooyinka xildhibaanada soo dooranaya guddigan horta waa iyaga hadda waa la magacaabay guddoonay samaysteen siaan ognahayna waxay inta badan culayska keenay oo siyaasad ahaan dib u dhaca weyn ku abuuray doorashooyinka iska qabsigeeda wuxuu salka ku hayay guddiga doorashooyinka ahay guddiga doorashooyinka siaan ognahay wax badan baa isbeddel baa ka dhacay guddigii dib guddoonkiibaa mar labaad dib loo doortay waxaan rajaynaynaa kolley kolley dad soomaaliyeed oo mutacalimiin ah oo karti iyo aqoontooda leh inay yihiin baan filaynaa waxaan filaynaa inay ama eba tahayba inay u madax banaanaadaan loona madax banneeyo oo xukuumaddu ay siiso maadaama guddi la yiri inaan aysan lagu dhex yeelan faragelin inaan lagu samayn ayaguna inay ilaashtaan sumcaddooda iyo rabitaankooda ayaa muhiima marka ma dhihi karno inaan hordhacno hadda aan yani ama dhaliil aysan lahayn waxa shaqa hadda weli ay qabteen ma jirto waxyaabay hore loo bartay horta sideedaba way iska jirayaan way horena way u dhaxayn sida sixteenka aan ognahay sida dayn laga dhawaajiyey waxyaabo aad u foolxun baa dhacay laakiin hadda waxaan aaminsanahay kolley way jiri doonaan waxaa jiri doonaan meelo badan oo adadag ay doorashooyin ka dhici doonto sida galmudug salaamullah rajo intee leeg ayaa laga qabaa guddiga doorashooyinku inay u madax banaanaadaan howlahooda arrimaha doorashooyinka marka faragelin siday doorashada uga marnaan kartaa ama ha ka timaado maamulada jira ee waxdanaynaya ama ha ka timaado guddiga laftirkiisa bismillaah waa mahadsan tahay xasan kaafi waxaa ii muuqanaysa aniga runtii markaan dib u fiiriyo labadii guddigan doorashooyinka twice ayaa la doortay waa markii labaad ay doorashada kusoo baxayaan especially hogaankooda guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa waxaad moodaa halkaa kalsooni weyn inay ka muuqanayso si wada jir ah sidaa darteed anigu guddigaani waa ku kalsoonahay aragtideyda waxaan qabaa guddi ilaa xad ilaalin doona wixii ammaano ah inuu yahay baan aaminsanahay waa marka koowaad marka labaad waa laisku dayayaa in la farageliyo oo faragelin lagu sameeyo waa laisku dayayaa of course meelay ka timaadaba laakiin waxaan isleeyahay waxay aada ugu feejignaan doonaan si legasigooda guddinimo mustaqbal doorasho ayuusan ugu xumaanin in ay arrintaasi difaac ka geli doonaan oo dignitygooda iyo mas-uuliyadda iyo ammaanada la saaray ay ilaalin doonaan ayaan aada ugu kalsoonahay xaqiiqatan markaad isku soo xeerisana doorashadani waa doorasho of course ah doorasho dadban alloocan four pointy five qabyaaladaysan simple as that wax kaloo ay leedahay definition kaloo loo bixin kara cid kastoo hadasha wax kale muuqaal kaloo samayn karto ma jirto completely waa mahadsan tahay wasiir aan kugu soo dhoweeyo sidee u aragtaa bal isla arrintan guddiga doorashadu ma u madax banaanaan doonaan howlahooda faragelin ma ka marnaan doonaan maya sababtana waxay tahay ayaga laftigooda waxaa lagu soo magacaabay marxalada siyaasadeed waxay ahayd sebtembar markii laba kun iyo labaatankii markii lagu heshiiyey shirkii sebtembar seventeen ayaa la bilaabay in guddi la sameeyo waxay qaadatay sagaal bilood ilaa juun sagaal iyo labaatankeeda in lasoo dhammeeyo guddiga laftigiisii marka haddaanay guddiga macno ku jirin oo aanay macnaha aysan siyaasad ku jirin ma ahayn sagaal bilood in lagu dagaalamo waa mid midda labaad ayaga laftigooda shaksiyan hadday arkeen in laysku haysto hal ka mid anima xasuusto oo iscasilo oo yiri warheedha ani madaxayga soomaaliyeed isku haysto anaa booska isaga tegaya ee dad soomaaliyeed nadiif hala keensad maana arkin soo marka kulligood waxaan aaminsanahay waa wakiilo siyaasadeed waxa dadka soomaaliyeedna xafiisyaha laga soo magacaabay dad soo tartamay ma aha waa shaksiyaad lasoo magacaabay marka dana masraxada siyaasiyeed matarayaan horta taa waa mid midda labaad inta aad soo soconnay oo aan golaha wadatashiga ay wadeen weli maanay noo sheegin mechanismka waxaan loo yaqaana daahfurnaanta isla xisaabtanka hal qodob oo ka hadlaya oo saasaa loo sameynaa dhahay kuma jirin marka ayada laftigeeda waxay muujinaysaa inaan barnaamijka taas ugu jirinba ayay muujinaysaa sababta hadday mudnaan u leedahay waxay kusoo dari lahaayeen isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta iyo waddooyinka loo maraayo waxay kusoo dareen kale guddiga xalinta khilaafaadka laakiinse ma aynan sheegin daahfurnaanta sida lagu ilaalinayo iyo isla xisaabtanka sida lagu samaynayo so marka ayagii laftigooda marka waxay ku qasbanaanayaan cidda lacagta siinaysa inay warkooda maqlaan ama bulsho caalam ha ahaato ama dowladda soomaaliyeed ha ahaato cidda dhaqaalaha samaynayso ayaa u digteed garaynayso waxa la samaynayo goorta la aadaa meesha la aadaa meeshaan la aadeen brofesor lubot ma su-aasha waxayse oga waxayse faragelin oga oga oo madax banaanaan karin ayagu dastuuriyan shaqadana ma aha shaqadoodii hadda dastuurkeena marka la fiiriyo shan iyo tobanka cutub ee noo yaala ama toddobaatan kowada qodob meel meel kagama xusna ayaga waxaa keenay waxaa la yidhaahdo muxuu ahayey political agreement taasaa keentay marka dabcan markaas qaanuuniyan marka ma aha waxay ahayd in guddigii soo tababartay muddo dheer la soo daaladhacay arrintan farsamo ahaan iyo aqoon ahaan aqoonta u lahaa iyo guddiga doorashooyinka qaranka bay shaqadan in loo xilsaarahayd laakiin nasiib darro ma dhicin oo waddankiina dhan baa saa iska ah doorashaduna waa doorasho qalloocan waa doorasho dadban dhowr jeerna waan soo gallay ilaa labadii kun labaatan sanaan ku jira nidaamkan doorashada qalloocan ee corruptionka ah runtii adduunyada kaleo dhan aan oga duwannahay marka waxaan isleeyahay haddaan usoo laabta su-aashaadii guddigan ma madax bannaanaan karaan ugu dambayntii xalku muxuu yahay maxaase loo baahan yahay in la sameeyo haddii ay soo ifbaxaan caqabado hor leh oo dib u dhac u keeni kara wakhtiga loo asteeyey doorashooyinku inay ku dhacaan aan ku horeeyo salaamullah guddigan wadatashiga ee doorashooyinka ee heer federaal iyo heer gobol waxaan ku boorin lahaa ama aan kula talin lahaa in aanan loo arkin inay balaayo dhacayso inay waxun dhacayaan shacabka soomaaliyeed waa inuu waa inuu sii ogaadaa haddii wax jiitan uu dhaco macnaheedu ma aha balaayaa imaanayso kharibaadaa dhimaanayso waxbaa dhinac kale isu rogay ma ah macnaheedu waxaa keli ah hawshiyaa socoto oo jiitanti oo xoogaa jadwalku isbedeli karaa maalin laba saddex bil laba biloo saddex bilood wuu jiitami karaa mar haddii shaqadiiba lagu guda jiro problem ma laha shaqadii baa la wadaa so marka waxaan qabaa inay ulahaadaan deganaasho inay dulqaad u yeeshaan guddigaas isaga heer federaal iyo heer maamul goboleed inay wada shaqayntoodii iyo fahamkii ay shalay ku heshiiyeen inay hawshan miro dhasho inay sal adag ulahaadaan sabr ulahaadaan dulqaad ulahaadaan ka miro dhaliyaan haye maxamed mukhtaar runtii horta golaha wadatashiga qaranka waxaan ku ammaanayaa heshiiskoodii labaatan iyo toddobadii may waxay ku darsadeen qodob dhahayo haddii ay caqabada yimaadaan halaysu yimaada ha laga wada hadlo taana waxay ka dhabeeyeen bishii juun toddobiyo labaatankeedii markii gogol la fidiyey ee la yidhi xamar halaysugu yimaado ee uu madaxweyne carguudlaa uu yiri ma imaanaya in asagii la doonay lasoo maslaxeeyey lagu soo daray wixii markaas qadiyo jiray laga wada hadlay soo horta marka sida ugu fiican oo bani aadam ay ku wada xalistaan waxay tahay in la wada fadhiisto wixii caqabad jiro markaa lagu xaliyo ayagana waxaan xasuusinaa marka inay u turaan oo aanay wakti kala dhumin oo aysan dhihin macnaha ha iska jiitanto waktiga doonta ha qaadatay dhihin wadanka culays badan ayaa saaran dib u dhac ayaa ka muuqda dadkii soomaaliyeed maanaa waxay u baahan yihiin inay helaan dowlad la doortay oo raalli laisaga yahay si hore loogu socdo marka taa waa inay ku hayaan halka qodob ugu dambeyn kudira waxay tahay waxaan ka codsan lahaa inay kusoo kusoo daraan daahfurnaan iyo wada xisaabtan qaab ah brofesor dhubat xalku muxuu yahay xalka ugu wanaagsana tilmaami karo waa intii lagu heshiiyey in la ilaaliyo almuslimuuna calaa shuruudihim prime ministerka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxay qaateen go-aan ah in july agosto september october lagu soo gabagabeeyo marka horta xalka ugu wanaagsan waxaa weeyo ballantaa aan galnay in la fuliyo waxaa imaanaysa marka haddii ay wax soo laabtaan see loo xalinaya arrinta ayada waxaa iskale hogaaminta doorashooyinka prime ministerka iyo madaxweyneyaasha gobolada iyo dabcan guddigii loo xilsaaray farsamo ahaan hadduu yahay heer federaal iyo hadduu yahay heer dowlad goboleedba marka waxaa laga rabaa inay aada u taxadaraan sidoo kale walaalaha soomaaliyeed ee koo iyo tobankaa magaalo ku dhaqan ama doorashada dadban galaya waxaa laga rabaa qof kasta inuu responsibility dhinaciisa isa saaro yacni kullukum raacin wa mas-uul can raaciyatihi weeyo sidaasa habboon cabdulaahi mahdi xalku muxuu yahay maxaase loo baahan yahay in la sameeyo haddii ay soo ifbaxaan caqabado hor leh oo dib udhac u keeni kara wakhtiga loo asteeyey doorashooyinkii dhammaantii horta waxaan wada rajaynaynaa inay guul iyo wanaag ku dhammaato qof walba oo soomaaliyeedna inuu rabitaankiisa ka hormariyo kan guud ee bulshada ummadda soomaaliyeed sababtoo ah intaas ummad waxay sugayso ama waddankii dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan ma ahan mid fadhiya waddanku waa waddan doorasho ahayd mar hore inuu ka dhacdo waa soo jiitantay oo eight february ayay ku ekeed xilli muddo xileedkii marka maadaama aan xataa heshiis saxa oo wadanka uusan ku aadin inuu aadayo kudarid oo ilaa hadda meel ay ku qoranta lix bilood ama saddex bilood oo kudarida ma jirin intaan dadku soomaaliyeed waxay kor uwada sugaya inuu waddanka doorasho ka dhacdo marka hadda horta culeys markii hore u jiray iyo isqabsigii meesha uu ka baxay dhammaan waxaa la sugaya waxay tahay inay doorasho dhacdo doorashadan waxaan filaynaa inay jawi qurxoon ku dhacdo oon rajaynaynaa intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo guddoomiye u ah dallad ay ku midaysan yihiin qurbo joogta dalka kusoo laabatay wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo